magaalada laan mulaaxo oo ka tirsan gobolka daadmareer ee maamulka somalilan ayaa laga dhagax dhigay dhismaha saldhigga cusub kaasi oo si isku tashi ah ay ku dhisanayaan bulshada degmada madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ka qeyb galay gudoomiyaha gobolka daadmareer cabdiraxiin maxamed axmed xildhibaano waxgarad saraakiil taliyaha ciidanka booliska gobolka daadmareer iyo mas-uuliyiin kale cabdiraxiin maxamed axmed gudoomiyaha gobolka daadmareer ayaa ka warbixiyey dhismaha cusub ee saldhigga booliska degmada waxaynu maanta halkan ku dhagax dhigaynaa saldhiggii magaalada laamulaaxo oo runtii degmadani baahi u qabtay iyadoo laga soo guurayo rugtii hore uga dhisneed ee bulshadu marka horeba ay runtii contribution ay ku dhisatay kanna runtii maanta isaguna contribution isla deegaanka iyo dadka runtii ka soo jeeda laamulaaxo lagu dhisayo oo aynu uga mahad celinayno ganacsadaha runtii dhismahan gacanta ku haya ee cabdiraxmaan xajiin oo isaguna runtii wax badan ku darsan doona maadaama waxa uu loo wareejiyey ama wax ku dhisaya iyo meeshuu dhisaya ay kala ballaadhan tahay waynu uga mahad celinaynaa waanaynu ugu duceynaynaa runtii inuu shaqada ilaahayna ugu fududeeyo hawshaasna dhammaystirkeeda runtii ay si wanaagsan inugu dhammaato baahidii iyo wixii aynu u dhisanaynay dhismahanna insha allah mid daboosho oo wax weyn ka tarta insha allah ayay inoo noqon doonaa waxaynu runtii idinku dhiiri gelinayaa dhammaan inaynu wax wadaqabsiga iyo wax iskudarsigu runtii horumarka qayb ka yahay bulshadu haddii ay runtii u diyaar garaysan tahay inay horumarka wax weyn ay qabsadaan iyagu wax weyn baa runtii u kordhaya taliyaha ciidanka booliska gobolka daadmareer maxamed ismaaciil xirsi ayaa bogaadiyey bulshada deegaanka oo si isku tashi ah u dhisanaya saldhigga way mahadsan yihiin bulshada jeexday waxay la tahay malaa ninkaa jeexayna inaanu keligii dhisiba karayna dee bulshada kale lafteeda dee xilku wuu saaran yahay waxba yo inaan station aynu laalmulax ka dhisanayno dowladdu la cabanine dowladdu haynoo qalabayso xaggeeda hoose haynoo wanaajiso iyo wixii qalabee hoose laakiin waxaan loo baahan yahay in la gacan qabto oo laisbaal taagan ninkaa meesha dhisaya dhismaha saldhiggan cusub oo laga hirgelinayo magaalada laan mulaaxo ayaa door muhiim ah ka qaadan doono horumarinta amniga iyo xasiloonida degmada